alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacala alih wasaxbih wasalama tasliima kasiira waxaynu ku dhex jirnay axkaamu tayamum waxaanu ka hadlayay mualifku raximah llahu tacaala cajziga oo ah waxyaabaha tayamumka baneeya inuu asbaab leeyahay asbaabtaasi oo saddexa asbaabtaasi waxaa u horeeya faqdulmaa biyihii in la waayo masalada ayaa axkaamta markaa la xidhiidha ayuu ka hadlay wuxuu yidhi aw calima ama hadduu ogaado annahu yasilu biyihii inuu gaadhayo bixafrin qodis uu ku gaadhayo qariibin dhow oo meesha biyahooda ay dhow yihiin wajaba waxa waajibay caleyh isaga waxaa ku waajibay qastuhu biyahaasi inuu qastiyo labada suuraba in lam yakhafu haddaanu ka baqan dararan dhib oo naftiisa aanu uga baqan ama xubin xubnihiisa ka mida ama dadkii safarkaa uu la socday inuu ka hadho uu ka go-o iyadoo lafteedu khawfkay soo gelaysa waxaa kaloo iyaduna shardiya alamnu calaa khuruuji lwaqti markaa biyihi ay u jiraan masaafatu lqurbi ama qodis dhow uu ku gaadhi karo waa inuu aamin ka yahay waqtigu inuu baxo oo haddii waqtigu uu baxayo isagoon gaadhin masaafada ama isagoon biyihii qodaal ku gaadhin waa iska gebagabaysanayaa sidaas oo kale waa inaanu dhib uga baqanahayn maalkiisa maalkan halkan waxaa loo jeedaa maalka aanay waajib ahayn inuu biyaha uu ku dahaaro qaadanayo uu ku bixiyo oo haddii tusaale ahaan maalka u baqanaya uu yahay lacag yaroo biyo unu goyn lahayd baqaha noocaasa biyaha raadintooda masaafatulqurbiga u jira ama qodis dhow uu ku gaadhayo uga hadhi maayo oo marka horeba waajib waxaa ku ahayd lacagtaa yar inuu bixiyo oo biyo uu ku iibsado wain kaana buu ihi hadduu yahay almaau biyihii fowqa dalika masaafadaa la sheegay mid ka fog ama ka sarreysa mid lagu hubo falahu waxa u bannaan xiinaidin markaa taymuba u bannaan inuu iska gebagabaysto mar haddii masaafada biyuhu ay u jiraan masaafatulqurbi ay ka fog tahay ama qodis dhow aanu ku gaadhi karin isagoo on biyo raadin buu iska gebagabaysanaya ama ha ka baqo waktigu inuu ka baxo ama yaanu ka baqin waayo waa caadimu lilmaayi fi lxukmi xukum ahaan wuxuu u yahay qof biyo waaye oo biyuhu mar haddii masaafatulqurbi ay dhaafaan oo ay ka shisheeyaan waa bimansilati lcadami biyo aan jirin oo kale weeye walaakiin hase yeeshee buu ihi taasuu masale ka soo reebayaa markuu sheegay biyuhu masaafatulqurbi haddii ay ka fog yihiin qodis dhowna aan lagu gaadhahayn inuu markiiba iska weysaysanayo ayaa wuxu uhi walaakin hase yeeshee inta yaqana hadduu yaqiinsado annahu isagu low sabara hadduu sabro ilaa aakhiri lwaqti waqtiga aakhirkiisa ilaa laga gaadhayo la wajadahu biyo inuu heli laha ay fiihi waqtiga gudihiisa waqtigoon bixin baa loo jeedaa faintidaaruhu inuu biyahaasi sugo ayaa afdalu fadli badan oo meeshii waxaa u yaalla inuu tukado salaaduu tukaday awalul waqtigii oo gebagabaysi uu ku tukaday iyo salaaduu tukaday aakhirul waqtigii oo weyse uu ku tukaday marka labadaas salaadood teebaa fadli badan waxaa fadli badan salaaduu weyse ku tukaday walow aakhirul waqtiga ha dhacdee wlihada buu ihi faintidaaru afdalu lianna salaata fi awali waqti waa fadiila salaada awal waqtiha in la tukadaa faral maaha waa fadli dheeraada un watahaaratu bilmaa-ina waa fariida biyo haddii la helaya in lagu ar in lagu tahaaro qaataana waa faral fakanat muraacaatu lfariidati awlaa fariidadoo ah biyo in lagu tahaaro qaato in la ilaaliyo ayaa ka mudan in la ilaaliyo salaada awal waqtihaa in la tukado zuhri oo kale wuxuu laa yajuusu lahu tayamum mar hadduu yaqiinsan yahay aakhirul waqtiga inuu biyo helaayo gebagabaysi uma banaanaba wuxuu gebagabaysi u banaan yahay uun idaa khaafa fawta alwaqti qabla wujuudi ilmaa hadduu ka baqo salaada waqtigeeda inuu ka baxo isagoo aan biyo weli helin culamadu shaaficiye markay sidan yidhaahdeenna waxay daliil ka dhigteen inuu ilaahay qofka u baneeyey gebagabaysi markuu salaada u kaco biyanaanu hayn ilaahay subxaana wa tacaala ma odrhan awal waqtigaa salaada ha tukanin dib u dhig waxaa dhici karta aakhiru waqtiga inaad biyo hesho ilaahay ma odhan wain lam yatayaqan buu yidhi haddaanu malayn wujuudalmaayay fii aakhiriilwaqti bal danna uu male haddaanu yaqiinsan wain lam yatayaqan haddaanu yaqiinsan wujuudalmaay buu ujeedaa bal danna wuu maleeyey hayra daalika buu maleeyey biyo inaan la helahayn marka waa in danna dheh hadduu maleeyo hayra daalika kaa la soo sheegay oo ah aakhirulwaqtiga biyo inuu helayo waxaan ahayn buu maleeyey oo wuxuu maleeyey aakhirulwaqtiga xataa haddii uu salaada dib u dhigo inaanu biyo helahayn falafdalu sida fadliga badani atayamum gebagabaysi weeye awalalwaqti ay fii awalilwaqti uu gebagabaysto bilaa khilaafin khilaaf la-aan waayo arrintaa waxaa ku jirta inay dumadiisu beri noqoto oo faralkii uu iska rido lianna fadiilata salaa fii awali waqtiha mutayaqana salaada awal waqtiha haddii uu tukado fadliga arrintaa uu ku helayo waa mid la hubo falaa yanbagii tarkuha liamrin mashkuukin fiih inuu biyo heli doonaa waa mid laga shakisan yahay marka wax la hubo looga tegi maayo wax la shakisan laga shakisanyahi fadli la hubo salaadu awal waqtihaa inay dhacdo looga tegi maayo fadli laga shakisan yahay oo ah aakhirul waqtiga in biyo la helo waxaa dhici karta qofkii inay la soo darsaan waxyaabo salaadii u diida haddii uu dib u dhigo marka waa inuu salaadiisa iska tukado mar hadduu malaynaayo inaanu biyo helahayn xataa aakhirulwaqtiga walow wahaba wuhi hadduu uhibeeyo insaanu qof hadduu uhibeeyo ma an biyo isagoo waxba aan kaga bedelan waa hibo aan markaa ciwad iyo muqaabil lahayn waqtigii oo lagu jiruu qof biyo uhibeeyey aw aqradahu ama waa amaahiyey biyihii iyaahu isaga ayuu amaahiyey aw acaarahu ama wuxuu ammaanaysiiyey dalwan waadaan buu ammaanaysiiyey biyo uu kula soo baxo waqtigii salaaduna weli waa jooga si kalena biyo kuma heli karo inuu qofka hibadaa ka aqbalo ama amaahda uu ka aqbalo ama ammaanadaasi uu ka aqbalo mooyaane lazima waxaa ku waajibay xino idin markaa alqabuulu baa ku waajiba inuu aqbalo biyaha loo hibeeyey inuu aqbalo biyaha la amaahinaayo inuu aqbalo waadaantaasi la ammaanaysiiyey waxaa shardi ah un qofka iska lihi inaanu u baahnayn waxaa kaloo shardi ah an yadiiqa alwaqtu cani alabi waqti uu biyo ku raajaa inaanu u hadhin oo hadduu is yidhahdo biyo baadi doon waqtigii salaadda waa u ka baxaayo oo maxay laazim u noqotay suwarkan inuu aqbalo biyaha ama wixii biyaha kula soo bixi lahaa waxay laazim u noqotay lidacfi lmina fi hadi lumuur lmadkuura arrimahan la sheegay in laysugu mano sheegtaa way yar tahay qofka dadka ugu mano sheegtana isaga ayaa lala yaabaa oo qofkaa biyo weysaan siiyey beri war miyaanad ahayn kii isagoo wuxuu ku weysaysta waayey biyo weyse aan siiyey ama biyaha aan amaahiye ama waadaanta aan ammaanaysiiyey qofka yidhahdo isagaa lala yaabaya wain wahabahu hadduu uhibeeyo buu yihi biyihii aw aqrado ama wain wahabahu hadduu uhibeeyo isaga aw aqrado ama u amaahiyo hamanahumaa biyaha ama waadaanta lacagteedii falaa ay falaa yalzamhu lqabuulu inuu aqbala laazim kuma aha wuxuui war inu biyo ma hayo lacag baan hayo lacagtan qaado biyo kusoo ibso aada ku tahaaro qaadato ama ceelkii waa kanoo waadaan ma hayo aan ku ammaanaysiyo biyo aad kula soo baxdee lacagtan qaado waadaan kusoo ibso inuu aqbalaa laazim kuma aha buu yihi waayo wa liquwati lminati fi dalika lacag laysa siiye ama biyo ha lagu iibsanayo ama waadaan ha lagu iibsanaye waa wax laysugu mano sheegan karo markaa ruksada ilaahay eena cidina ugu mano sheeganana iska qaato waayo mano sheegadku waa adiya waana darar nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi laa darara walaa diraar wain wajada buu ihi hadduu helo qofkii doonaya inuu gebagabaysto almaa biyihii buu helay aw idalmaa ama waadaantii buu helay yubaacu iyadoo la iibinayo biyaha ama waadaanta bithamani milihi iyadoo lagu iibinaayo isagoo kale waxaa lagu kala iibsado thamanulmithligu waa maxay isagaa inoo sheego wuxuu yidhi wa huwa thamanulmithligu thamanuhu weeye waa biyaha ama waadaantu qiimaha ay taagan tahay lacagta ay taagan tahay lacagta lagu iibsado qiimaha iyo thamanku waa kala labe waxaa laga yaaba shayga waxaan qiimihiisi ahayn in lagu kala iibsade fii dalika almawduci mawdica ama meeshaa la joogo lagu kala gato wa dalika alwaqti wa fii dalika alwaqti oo hadduu biyihii ku helo ama waadaantii biyaha uu kula soo bixila uu ku helo meeshaa uu joogiyo waqtiga uu joogo waxaa lagu kala iibsado lazimahu shiraau waxaa waajib ku noqonaysaa inuu iibsado biyaha ama waadaanta marba ta ay tahayba kamaa yalzamhu shiraau raqaba lilkafaara wاطacaam lilmajaaca hadduu gaajoodo si aanu u dhiman soo waajib kuma aha inuu raashin iibsado hadduu lacag haysto hadduu haraadana waa saas oo kale haddii qofkii ay ku waajibto kafaaraha addoon xorayn addoon inuu iibsado dee waajib bay ku noqonaysaa markaa tanina waa sidaasoo kale weeye ayib wain wajada almaa aw aw idalwa yubaacu bithamani mili waa shardi thamanulmili waa in lagu iibinayo marka macnu waa maxay thamanulmili hadduu ka ziyaadsan yuu ka kororsan yahay walow ziyaadada ugu yarba ha noqotee laa yajib caleyhi shiraa inuu iibsadaa waajib kuma aha xaalatulidiraarkana halka lama ictibaarinaya xaaladda caadigaaba la ictibaarinaya oo xaaladdu hadday xaalatu daruuro tahay dee biyo yar baa laga yaabaa lacag fara badan in lagu kala gato goormay waajib ku noqonaysaa biyaha ama waadaanta inuu iibsado hadduu thamanulmithli ku helo in wajada waa hadduu helo thamanahu wixi uu ku iibsan lahaa faadilan xaalo uu yahay thamankaasi mid dheeraad ka ah can daynin ay caleyh dayn isaga lagu leeyahy oo aadami uu ku leeyahay ama ilaahayba uu ku leeyahay dayntu ama ha noqoto mid xoolaha u hayo laftooda ku tacalluqda ama ha noqoto mid dimadiisa saaran walow muajalan walow kaana daynu dayntu haba noqdo oo muajalan mid mudaysan oo waktigiisi weli aan la gaadhin wa munata safarihi faadilan xaalowya mid dheeraad ka ah munata safari safarkiisa kharashkiisii dihaaban xagga tegitaanka iyo warujuucan xagga soo noqoshada marka labadaa shardi baa ku xidhan hadduu lacagtii haysto lacagtu waa inay labada arrimood dheeraad ka tahay dayn lagu leeyahay waa inay dheeraad ka tahay oo deynta hadduu bixiyo xoola ay ka soo harayaan deyntu haba noqotaba mid muddadeedii aan la gaadhin oo muddaysan waayo waxaa deynta la idhahdaa bedel ma laha iyadu laakiin tahaaradani bedel bay leedahay oo haddii markaa biyuu waayo dee bedelku waa ciiddaasu ku gebagabaysanaya laakiin deynta iyadu bedel ma laha markaa ka bedelka iyo ka aan bedelka lahayn dee ka bedelka aan lahayn ka ayaa la hormarinaya wa kadalika waxa weeyaan qadiyadda ku saabsan munatu safar oo haddii uu waayo wuxuu ku noolaan lahaa safarkiiya sii socod iyo soo socod dee wuu dhimanayaa haddii uu dhintana dee naftiisu bedel ma laha laakiin tahaaradii maxay leedahay bedel bay leedahay walihaada baa daynti iyo munatu safar labadaba laga hormariyey tahaaradii laga hormariyey halkan muxuu yidhi munata munati faadilan can daynin wa munati safarihi safarka muxuu ku qayda inuu noqdo isaga safarkiisa marka halkaa maxaa laga fahmayaa haddii cid aan isaga ahayni lacagtii biyaha tahaarada uu ku iibsan lahaa ay kharash safar ugu baahan tahay inuu biyaha ku iibsanayo mar haddaanu safarku safarkiisa ahayn laakiin cibaarada minhaajku se waa ka duwan tahay oo minhaajku wuxuu qoraa isagu wa munati safarin wa munati safarin safarihii kuma qaydo saasuu u nakireeyey sababtu u nakireeyena waxay tahay liyacuma safara aacati walmubaax horta safarkii aacada ahaa ee cibaadada ahaa iyo kii mubaaxaba si ay meesha usoo galaan safarulmacsiya isaga kuma jire waliyacuma safarahu wa safara gayrihi minman calayhi mu'natuhu si uu safarkaasi u caam yeelo isaga safarkiisa iyo cid kale oo nafaqadoodu ay ku waajibtay safarkooda isagu lacagtii biyaa uu ku iibsan lahaa kharash safar uguma baahna laakiin addoonkiisii baa u baahan sawjadiisii baa u baahan hadduu markaa siin waayo wuxuu ka baqaya inay inqiaacaan oo safarkaasi dhexdiisa markaa ay xanibmaan markaa iyaga ayuu siinayaa lacagta biyana ku iibsan maayo walihaada sida saxdi waa in la yidhaahdo sidaa minhaajka faadila can daynin walow kana muajalan wa munatin ay wa can munati safarin safarihidaa laga daayo daynta iyada sidaasi ayaa loo daynayaa oo can daynin calayhi baynu nidhi qeydkaasaynu raacinay dayntu waa inay noqoto mid isaga lagu leeyahay laakiin lacagtan daynta uu rabo inuu iskaga bixiyo hadday uu rabo inuu ku bixiyo hadday tahay dayn cid kale lagu leeyahay marka biyihiisuu ku iibsanaya ee cidda kale dayn kaga bixin maayo liannahu laa yajibu calayhi adaau dayni gayrihi cid kale dayn inuu ka bixiyaa waajib kuma aha haddii islaamtaada dayn lagu yeesho adiga waajib kuma aha inaad ka bixiso nafaqadii oo isyaam ahaatay haddaan ahayn waayahay fain imtanaca buu ihi haddaba haddii uu diido ay maalikulmaai kii biyaha lahaa min beyci iibintiisii buu diiday wa kadalika waxaa la mida kii waadaanta lahaabaa waadaantii biyaha darsan lahayd inaad inaad ka iibsato waa diiday wa huwa xaal huwa isaguna kaa iskale biyaha ama waadaanta lihi mustaqnin mid ka maarmo uu yahay canhu biyaha oo xaaji uma hayso lam yaakudhu qaadan maayo ee almuxtaaju ilayhi kaa u baahani oo kaale ka qaadan maayo asban khasab kaga qaadan maayo ilaa licatashin haraad inuu ugu baahdo haraad awgi inuu ugu baahdo mooyaane yacnaa lacag waad haystaa biyo aad ku iibsato kii biyaha lahaaba isagoo kaaga maarmi karaa ayuu kaa iibin waaye ama waadaantiibuu kaa iibin waaye ma ka xoogaysaa maya laakiin waad haraadan tahay haraad baad ka inaad u dhimataad ka baqanaysaa ama gaajo inaad u dhimataad ka baqanaysaa qofkii raashinka hayay ama biyaha hayay ee kaaga maarmayey ila haddii isaguba uu baahan yaho haddii uu adigu aad ka qaadato ama aad ka iibsato isaguba uu dhimanayo taasi waa ka duwan tahay ayaa kaa iibin waayey xoog baad kaga qaadaysaa weliba waad kula dagaalamaysaa haddii markaa aad dishana waa hadur weeye haddii waxa weeyaan isagu uu ku dilana shahiid baad noqonaysaa waayo naftaadii baad difaacaysaa soo maaha naftii maanta wax kaloo lagu difaaca ma yaaliin in isaga biyaha laga qaado ama raashinka laga qaado mooyaane nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi man qutila duuna damihi fahuwa shahiidun walow wajada hadduu helo buu yihi masale kale ayuu u galay masalada waxay ku saabsan tahay qofka haddii uu helo biyo aan ahaaradii u wada gaadhayn ahaarada ama meydhashaa noqote ama weyse ha noqotee muxuu yeelayaa walow wajada hadduu helo kii biyaa waayey bacda maain biyo barhkood buu helay bacdigaasoo laa yakfi aan ku filayn ahaarato aan ku filayn ama ahaaradiisu can xadain asqar ha noqote ama can akbar ha noqotee ma iska gebagabaysanayaa barhkaana intuu iskaga tago maya lazima waxaa ku waajibaya isticmaaluhu barhka inuu isticmaalo uma dabeetana barhkaa markuu isticmaalo dabadeed yatayamu waa gebagabaysanaya lilbaaqi inta hadhay buu gebagabaysanaya laba sababoodba sidaa waa loo yihi sababta koowaad waxay tahay leanna nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma statactum waxaa layna amray atahaara bilma soo ma barhka in kamidaad awooddaa intaa la kaalay buuhi nabigu calayhi salaatu wasalaam walihaada baa culimadu xadiidkaasi qaaciido ay ku saleeyeen odhanaysa almaysuuru laa yasqutu bilmacsuur dahaaradii barh baa kuu suurtooba barhna waa kugu adkaaday barhkaa kuu fududi kaa dhici maayo inta kugu adkaatay awgeed kaa dhici maayo qofka maxaa la amray bigasli hadihi alacdaa xubnahan inuu maydho haddii markaa idaa qadara calaa gasli bacdiha lazimahu dalik bidaahir alaaya mase daahir alaaya ay tusinayso iyagoo isku xidhan un maydh laguma odhan maxaa lagu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila salaati fansiluu wujuuhakum wejigii inaad maydho horta waa lagu amray halkaa inoo dhig wa ydiyakum ila lmaraafiq gacmihiina waa lagu amray inaad maydho wamsaxuu biru-uusikum madaxii inaad masaxdana waa lagu amray wa arjulakum ila lkacbayni marka waxyaabahaasi dhowrka ah ee lagu amray haddaad qaarkood awoodo dee waajib bay kuwaasi kugu noqonaya daahirul aayana saas ayuu faa'iideynayaa waliana allaha dakara almaaa munakaran falam tajiduu maaan maaan waa nakiro waxaa ka horreeyana waa nafcuun bay faa'ideynaya biyaba aydaan helin wayaan macnuhu marka maxaa ka baxaaya haddii biyo wuxuun laga helo markaa waa ka xukum duwan tahay iyado arrinka kalena wuxuu yahay ee masaladani ay ku salaysan tahay meeshii biyo hadday yaaliin dee qof biyo waayo ma tihin gebagabaysigana goormaa la banay dee marka biyo la waayo xisan loo waayo ama xukman loo waayo falam tajiduu maa biyo aduu maad waayina waa kuwan yaalla horta kuwan yaalla dhammee markaasaad khayru waajib noqonaysaae markaa gebagabayso waayo haddaba qofkii biyo aan dahaaradii ku wada fillayn helayay waynagaan horta intaasuu isticmaalay intaas siduu isticmaalay ila wada gaari mayse taasuu ka warramaya wuxuu uhi falmuxdithu kii muxditkaa horeynu u sheegno waxu uhi xadad haddii la iطlaaqa maxaa looga jeedaa alasqar baa looga jeedaa halkana asqarkiibuu uga jeedaa qariino kalena waa jirtaa dee maxaa muqaabil looga dhigay halkan junubkii baa muqaabil looga dhigay falmuxdithu kii wayse jabsanaa yuahiru wuxuu ahiraya awala marka u horeysa wejha buu ahiraya oo tartiibtii buu ilaalinaya haddii wejiga markaa ay kaga go-aan biyihii khalaas markaa ha gebagabaysto uma dabeetana yuahiru wuxuu ahiraya yadayhi labadiisa gacmood cala tartiibi ay jaryan xaalo arrintaasi ay tahay ama jaryan ay liajli jaryin socosho awgeed ayuu saa u yeelaya cala tartiibi tartiibtii uu ku soconaya waajibkaayd way sida dhexdeeda markaa tartiibtii ka tegi maayo waljunubu kii junubka ahaana fi lqusli maydhashada dhexdeeda tartiibi miyay waajib ahayd oo maya waajib ma ahayn markaa isagu meeshuu doonaabuu ka bilaabaya hadoona lugtaas bidixuu ku maydhaya inta biye uu hayo kadibna waa iska gebagabaysanaya ilaa tartiibi waajib may ahayn fi lqusli waljunubu kii junubkaana yabda wuu bilaabayaa bimaa shaaa buu ku bilaabaya wuxuu doono dee min ajzaai badani ka mid a wayundabu waxaa loo suneeyaa lahu isaga albadu bilaabitaan bigasli acaali badanihi jirhkiisa qaybihiisa sare uu ku bilaabo saasaa sunaa inuu madaxaya kasoo bilaabo iyo garbaha iyo inuu kasoo bilaabo wayundabu lahu waxaa loo suneeya albadu bilaabitaan bigasli acaali badanihi jirhkiisa qaybihiisa sare waxa weeyaan uu ku bilaabo sida madaxii iyo garbihii iyo ilaa uu lugaha ka gaadhaayo waa axadulwajhaynkani laba weji midkood weyo madhabka ku jira taxqiiq iyo majmuuca buu ku xusan yihi laakiin almurajaxu waa maxay labada weji kala rajaxay albadaatu biacdaai lwudu waa inuu ku bilaabo xubnihii weysada waa inuu ku bilaabo walihada baa nawi wuxu uhi waqaaca albagawiyu wagayruhu biistixbaabi taqdiimi acdaai lwudu nacam taqdiim nacam acaali acdaaihi wlmukhtaaru taqdiimu acdaai lwudu buu yihi sida la doortay waa in la horeysiyo xubnihii weysada uma aras deetana madaxa uma shiqu layman kamaa yafcalu man yagsilu jamiica albadan hada ida kana junuba gayra muxdit wa hadduu junub un yahay muxdit aanu ahayn laakiin haddii janaabe iyo xadathulaqar labaduba ay ku kulmaan marka tartiibtii waysadu raacaya athani sababta labaad ee asbaabta cajziga ka mida min asbaab alcajzi can isticmaali ilmaa khawfu caashin weeye khawfu caashi nafsihi naftiisa haraadkeeda inuu ka baqo wa rufqatihi ay wa caashi rufqatihi dadkaa safarka ay wada socdaan haraad inay u dhintaan buu ka baqay wa xayawaanin wa caashi xayawaanin buu ka baqay xayawaan haraadka xayawaankaasi oo muxtaramin ah xayawaankaasi oo macahu isaga la socda marka xayawaan muxtaram marka la waa qeyd muxtaramkaas xayawaanku muxtaram iyo hayr muxtaram buu uqeybsamaa xayawaanka markaa muxtaramki waa maxay alladii yaxrumu qatluhu wey waa xayawaanka dilkiisu uu xaaraanta yahay hayru muxtaramkuna waa aladii yubaaxu qatluhu waa xayawaanka dilkiisu uu banaan yahay qatligana dee halkan loogama jeedo gawricii oo odhan maysid ariga iyo geela iyo dee lo-dii waa la yska qalan karaa dee taasaa dilkoodiiya marka iyagoo hadday haraad u dhimanayaan biyo waa la yskaga weysaysanaya sidaa ha odhan saa ma aha waxaa loo jeedaa in la yska dila uun xayawaanka in la yska dilaa un aanay banaanayn laa lixaajatin walaa limaslaxatin wa manfacatin iyadoo xaaje iyo maslaxa iyo manfaco arrintaa looga socdaa aanay jirin geela iyo lo-dii ariga miyaad iska dili kartaa nacam iskama dili kartid wey macahu taasi qeyd maaha iyadu sida saxda ah waxaa shardia un xayawaanku inuu muxtaram yahy ama isaga ha la socdo ama inaanu la socon xayawaan aan isaga aan laba soconba marka hore oo rufqadiisaba aan la socon laakiin muxtaram oo haraad u dhimanaya hadduu helo biyuhuna aanay uqaybsamayn biyo waa siinaya waa gebagabaysanaya waayo nafta ilaalinteeda ayaa ka horeysa tahaarada oo tahaaradu bedel bay leedahay naftu se bedel ma laha mar hadday baxdo waa kuweydaarta walow fi lmustaqbali ay walow kaana haba noqdo ixtiyaaju baahashadiisu biyahaasi u baahan yahay waaqican mid dhacda fi lmustaqbali oo hadda naftiisa haraad uga baqi maayo hadduu biyahan isticmaalo ama rufqadiisa ama xayawaanka muxtaramka ah laakiin wuxuu og yahay ama uu u badinayaa inaanay biyo ka horeynoo hadda hadduu biyahan ku weysaysto ay dhici karto inuu haraad isagu u dhinto ama rufqadiisa ama xayawaan muxtarami haraad inuu dhinto khawfka markaa mutawaqaca laftiisa waa ictibaarkiisa iyo tixgelintiisuu leeyahy oo yajibu dafcu darar alwaaqic wa kadalika yajibu dafcu darar almutawaqac dhibka la filanayo in la difaaco laga hortagaa lafteeduna waa waajib weeye labaduun waxay soo gelayaan xadiidka uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam laa darara walaa diraar waa yahay xayawaankii hayru muxtaramka ahaa waxaa ka mid a kaafirkii xarbiga ahaa biyahaga waad iskaga weysaysanaysaa inkaar ha ku dhacdo haraad ha u dhintee murtadkii baa la mida kii diinta ka baxay ee kusoo noqon waaye zaanigii muxsanka ahaa kolleyba waa la dilayaa soo ma doofaarkii alkalb lcaquur aygii dadcunka ahaa fawaasiqdii kale afartii kale iyo kullu xayawaanin mu'din biabci iyo xayawaan kasta oo dhibaato leh wayaxrumu waxaa xaaraana caleyhi xaaraan isaga waxaa ka alwuduu weysaysiba xaaraan ka ah bihi biyaha uu ku weysaysta xiina idin markaa mar hadduu naftiisa haraad uga baqaayo ama rufqadiisa ama xayawaan muxtarama hadda ama waktiga soo socda biyaha inuu ku weysaystaa xaaraan bay ka tahay waayo nafta in la ilaaliyo ayaa waajiba waay fayatazawadu buu yidhi waa ka sahay dhiganayaa ee shaksu qofkii waa ka sahay dhiganaya min alma linafsihi buu sahay uga dhigaya walirufqatihi buu sahay uga dhigaya wayatayamamu waana gebagabaysanaya salaadii wax ibi kale u gebagabaysanaya xaalada uu nafta haraad uga baqay ama rufqadiisa ama xayawaanka muxtaramkaa bilaa icaadatin xaalo aanay soo celini jirin salaada aanu ku soo celinahayn waayo qof dee biyo waaye buu la xukum yahay xisan biyo umu waayinoo waa kuwan waa yaalin oo isagaaba sitaba laakiin sharcan buu u weysan yahay shareecadu uma ogola biyihii inuu ku weysaysto haddii taa ay ka dhalanayso inuu isagu haraad u dhinto ama dad kaloo la socda oo muxtaramiin ah dilkooda aanu banaanayn ama xayawaan kaloo muxtarama athaaliu shardiga saddexaad sababta saddexaad ee asbaab alcajzi ka mid ah maradun waa xanuun xanuunkaasoo yukhaafu laga baqaayo macaw la jirkiisa yani calaa nafsihi uga baqayo naftiisa hadduu biyaha isticmaalo talafa cudwin buu ka baqanay hadduu naftiiba u baqayo dee hadalkeeda daa isle biyahan haddaad isticmaasho waad dhiman doontaaba meel ka sokaysaaba lagaaga qabtayba talafa cudwin buu ka baqanayaa xubini inay baabaado xubnihiisa ka mid a tusaaleaan inay gacani ka goodo ama lugi ka goodo aw yakhaafu minhu ama biyaha isticmaalkooda wuxuu uga baqayaa fawaata manfacati cudwin xubin manfacadeed inay meesha ka baxdo xubintii waad joogtaa ma go-in laakiin manfacadeedii sida indhihiinu aragu ka tago ama dhegihiinu maqalku ka tago ka baqaya hadduu biyaha isticmaalo isagoo xanuunsanaya ama gacmihii inay qalalaan ama luguhi inay qalalaan buu ka baqanaya aw yakhaafu ama wuxuu ka baqanayaa xuduuda maradin xanuun inuu soo dariyo hadduu biyaha isticmaalo maradkaasoo makhuufina mid laga baqanayo lasliya waa loo dhiman doonaa aw yakhaafu ama wuxuu ka baqanayaa shiddata alamin buu ka baqanayaa xanuun daraantii buu ka baqanayaa xanuun daran inuu qabto ama qabow daran ayuu ka baqanayaa oo xanuunkii markaa loo tayamumayey xagga baqaha la mid ah aw yakhaafu ama wuxuu ka baqday taakhiira alburi bogsashadii inay dib u dhacdo ayuu ka baqay oo xanuunkaasi hore uga bogsan waayo aw yakhaafu ama wuxuu ka baqanayaa shaynan buu ka baqanayaa ay atharan raad buu ka baqanayaa hadduu biyaha isticmaalo wuxuu ka baqanayaa foolxumo faaxishan aada u xun faaxishan xundhe aad aadka ka daayo faaxishan xun oo fii cudwin xubin gaadha xubintaasi oo daahirin mid muuqato ah marka muxuu samaynayaa waa gebagabaysanaya haddii waxyaabahaasi waxa weeyaan uu ka baqo waayo nabigu ilahay wuxu uhi walaa taqtuluu anfusakum in allaha kaana bikum raxiima iyo walaa tulquu biaydiikum ila tahluka nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi laa darara walaa diraar xanuunkana qur-aanka waata si gooniye loogu sheegay wain kuntum mardaa oo calaa safarin falam tajiduu maan fatayamamuu saasay jumhuur culamaa ku tegeen xasan iyo cataayaba waxay yidhaahdeen qofka xanuunsanaya ma gebagabaysan karo hadduu biyo helaayo aayadda ayaanay saasi ka qaateen lakiin aayadda macnaheed waxa wey haddaad bugtaan ama aada safar ood ood aada baqataan wain kuntum mardaa ay fakiftum min isticmaali ilmaa aw kuntum calaa safarin falam tajiduu maa safarka ayaa ah madinatu cadami wujuudi ilmaa meesha loo filiyo biyo inaan la helin xanuunka iyo biyo la-aanta dee wax xidhoo ka dhexeeya ma jiraan xadiidkii saxaabigii la odhan jiray camr ibnu caasna masalada daliil buu u yahay markuu qabowga ka baqay waa kii gebagabaystay aayadda ayaanu daliishaday samictu llaha yaquul walaa taqtuluu anfusakum in allaha kaana bikum raxiima nabiguna calayhi salaatu wasalaam arrinka noocaasa kuma inkirine iqraar buu ugu sameeyey qadiyadda ku saabsan hadduu ka baqanayo bogsashaduna inay dib u dhacdo waxaa mansuus ku ah kitaab lum wakadalika mukhtasarka anahu laa yajuusu lahu tayamum inaanu gebagabaysi u banaanayn oo bogsashada dib u dhacda uu ka baqanayo aanay ugu banaanayn waqaala fi lqadiimi wlimlaa walbuwayti yajuusu lahu tayamumu marka laba qowl buu shaafici ku leeyahy bay noqonaysaa masaladaas waa yahay halkan wuxuu ihi shayn faaxisha waa qaydo haddii biyaha isticmaalkoodii foolxumo aan aada u darayn ay ku samaynayso xubin xubnihiisa muuqdo ka mid a markaa waa isticmaalaya waa yahay fii cudwin daahirin daahiran taa lafteedu waa qeyd xubnihii qarsoonaa haddii biyaha isticmaalkoodu foolxumo ay kaga tegayaan marka horeba dee kuwaa lama arkayna biyi waa iska isticmaalaya haddaba cudwiga daahirkii waa kee cudwiga daahirkii waa kee cudwiga daahirki waxa weeye maa yabduu cinda almahna cinda almahna bilfatx waa qofku hawlihiisa iyo waxaa markuu iskaga jiro wixii muuqdo weeye aanu aanu qof dee is-ilaalinaya oo dad hortegaya aanu ahayn waa kuwa muuqda sida haalibka sida wejigii iyo gacmihii iyo kuwaas weeye waxaa kaloo la yidhi maa laa yucaddu kashfu hadka lilmuru'a cudwiga daahirka waa xubinta qofku hadduu marada ka qaado dadka dhexdooda aan loo arkahayn qof sharaf daran oo liita kaasaa cudwiga daahirkaa looga jeedaa bay idhahdeen cudwi marka la leeyahayna atraaftii un loogama jeedo ee juzun min albadani baa looga jeedaa wayactamidu haddaba arrimaha la soo sheegay muxuu cuskanayaa oo tusaale ahaan hadduu biyaha isticmaalo isagoo xanuunkan qaba inuu dhimanayo ama xubini baaba-is ama manfacadeedii la waayayo ama xanuun inuu ka qaadayaba ama alam shadiida inuu ka qaadaayo ama bogsashadu inay dib u dhacayso ama biyaha isticmaalkoodu meel muuqato jidhkiisa ka mida foolxumo inay kaga tegayaan muxuu ku garanayaa taasuu ka hadlo wuxuuhi wayactamidu wuxuu cuskanaya alkhaa'ifu kaa baqanaya hore loo soo sheegay fiihi ay fi lkhawfi baqaha wuxuu u cuskanayaa macrifatahu aqoontiisa yacnaa in kaana caarifan baa loo jeedaa hadduu isagoo arrintaa aqoon u leeyahay aw yactamidu ama wuxuu cuskanayaa aw abiiban dhakhtar dhakhtarkaasi oo yuqbalu la aqbalo fiihi arrinkan laga hadlayo dhexdiisa khabarahu warkiisa la aqbalo oo waa kee abiibkaasi waa cadlu riwaaya kaa laa cadlu shahaada waa mid xagga riwaayadda cadli ka ah maa xagga shahaada labaduna waa kala adagyiin oo shahaadu riwaayada waa ka adag tahay oo ruuxii dumarkaa tusaalehaan waa cadlu riwaaya lakin cadlu shahaada ma aha walihaada haddii ruux dumaroo dhakhtaradii ay ku tidhaahdo haddaad biyaha si isticmaasho waad ku dhimanaysaa ama xubin baa kaa go-aysa ama manfacadeedaad waayeysaa wuu aqbalaya dhakhtar addooni hadduu ku idhahdo waa saas oo kale fain khaafa buu ihi hadduu baqo muxuu ka baqay ay min isticmaali ilmaa oo muxuu uga baqay min jurxin ay min ajli jurxin nabar awgii buu uga baqay walaa saatira waxaa laa saatira wax qariyaana calayhi nabarkaa dushiisa aanu ahaan nabarkii waa makshuuf oo kabniinma dul yaallo oo wax kaloo lagu xidho lagu duubay oo lafaafaadiina ma jiro nabarkiina wuxuu ku yaalaa acdaa wudu ama qofkii dee meedhashaaba ku waajibtay maada yafcal muxuu sameynaya markaa asala wuxuu maydhayaa asaxiixa buu maydhayaa horta inta bad qabta ayuu maydhayaa waayo ilahay baa yihi fataqullah ma staactum nabiguna wuxuu yihi idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma staactum biaqsa lmumkini sida suurtagalkaa ee ugu fog buu u maydhaya yatacaahad waa ka warhaynaya gaslahu biaqsa lmumkini biqadri limkaan oo inta bad qabta ee uu maydhi karu gaadhi karo dhan waa maydhaya falaa yatruku ka tegi maayo ee min asaxiixi inta bad qabta ilaa maa qeyb mooyaane low gasalow hadduu maydho tacadaa ee almaa biyihi ay u tallaabayaan ila ljurxi nabarka inta bad qabto o dhan horta waa inuu maydho inta bad qabta muxuu ka tegi karaa wuxuu ka tegi karaa un meeluu isleeyahay iyadoo bad qabta haddaad maydho biyuhu nabarkay gaadhi doonaan waayo intii bad qabta iyada waa maydho faralkeeda ah in la maydho intii kale muxuu yeeli wayatayamamu ay bacda gasli saxiix inta bad qabta markuu maydho kadib waa gebagabaysanaya liljurxi nabarka awgii buu u gebagabaysanayaa oo nabarka halkuu uga gebagabaysanayaa ma nabarka laftiisuu ciid dul marinaya maya nabar furan laba masaxo fi lwajhi buu uga gebagabaysanayaa liljurxi ay liajlihi fi lwajhi buu uga gebagabaysanaya walyadayn gebagabaysiga maxalkiisu waa wejiga iyo yadaynka weeye meel kale ma aha goormuu haddaba gebagabaysanayaa oo intaa bugta uu u gebagabaysanayaa wuxuu u gebagabaysanayaa fii waqti jawaasi ghaslilcaliili kaa buka maydhistiisu waktigii ay bannaanaanaysay marka la gaadho macnaa tartiibtii buu ilaalinayaa tusaale ahaan nabarku wuxuu kaga yaallaa gacantuu kaga yaallaa inta kalena waa u bal qabtaa marka horta wejigiibuu soo maydhaya gacantii bugtay markaa markuu soo gaadho inteedii bad qabtay buu horta maydhaya kadibna meesha nabarka gacanta ku taalla ee furan la soco nabarkii daboolla weli maynaan gaadhin nabar aan waxba dul saarayn baynu maraynaa ayuu u gebagabaysanayaa waktigii meesha uu maydhi lahaa ayuu gebagabaysiga ku beegayaa waayo dee tartiibtii baa la ilaalinaya oo tahaaradu ama tahaara maayiya ha noqote ama tahaara turaabiya ha noqotee dee tartiibtu waa waajib weeye fi fi lwudu ayib garanay waxaa u daliila inta caafimaad qabta inuu maydhayo meeshan bugta inuu gebagabaysanayo maxaa u daliila dee waxaa u daliila qofkan tahaara lagu waajibiyey biyaana lahi ku tahaaro qaado meeshan inuu biyo ku daahiriyaana ma suurtowdo maanta ama darar baa ka dhalanaya dee yusaaru ila lbedel biyaa wixii bedel ka ahaa ayaa ayaa xaggiisa loo kacaya faljunuub buu uhi kii janaabada qabayatayim waa gebagabaysanaya matashaa markuu doono ayuu gebagabaysanayaa waayo dee qusligu tartiib male soo maaha marka hadduu doono uu iska gebagabaysanaya kadib buu inta bad qabta maydhaya hadduu doono inta bad qabto horta dhammaynaya kadib buu gebagabaysanaya hadduu doono gebagabaysigii uu dhex gelinaya walmuxdithu buu yidhi kii wayse jabsanaa laa yantaqilu guuri maayo can cudwin xubin ka guuri maayo min acdaai lwuduu ka mid a xataa yukmilahu ilaa uu dhammaystiro guslan xagga maydhista wa tayamuman iyo xagga gebagabaysigaba oo tartiibtii waa inuu ilaaliyo muqadiman xaalow iyo mid horaysiinaya maashaa wuxuu doono yanaa xubinta lafteedii baa loo jeedaa yuqadimu maashaada oo xubintii qayb baa bad qabta qaybna nabar baa ku yaala makshuufa waxba aanay dul olin sooma in aadhan qaybta bad qabta waa inuu maydho meesha nabarku ku yaalna waa inuu gebagabaysto labadaa kuu doonaabuu horaysiinaya wa xubinta gudaheedun baa lagu jira hadda waayo laa yajibu tartiibun fii gasli lcudwi xubin qura maydhistee tartiib ma waajibo u doono xubinta gacanta xagganuu ka bilaabi u doono faruu kasoo bilaabi u doono dhexduu ka bilaabo xaggani xaggan u kaxayn soo maaha marka xubinta qura ee maydh maydhis iyo gebagabaysi ay wadagelayaan maydhista iyo gebagabaysiga xubinta qura wadagelaya kuu doono horaysiinaya waayo tartiibi waajibi mayso xubinta qura gudaheeda waayahay waa marka hal nabar uu ku yaalo hadday bataan ka waran fain jurixa haddii la dhaawaco cudwaahu laba xubnood oo xubnihiisi ka mid a fatayamama fatayamum fatayamamaani fayalzamu waxaa waajib ku noqonaya tayamumaan laba tayamum waidaa tacadada aljurxu tacadada eesh atayamumu tacadudkana looma jeedo xubin qura inu dheer moolad kaga yaallo kaasi mid qurun buu la midi laakiin waxaa loo jeedaa laba xubnood ee ka badan buu ku yaalla walaa yajibu waajibi maayo masxu ljurxi nabarki in la masaxo bilmaai biyo lagu masaxo wain lam yadurahu biyahaasi yaanay dhibin bee waayo meesha nabarku ku yaallo waajibkeedu wuxuu aha in la maydho maydhisti mar hadday suurtoobi weyday in la masaxaa waxba tari mayso shareecadana laguma yaqaano in la masaxo xubin laa saatira caleyha waxba aanay dul olin in iyada un biyo la maryo laguma yaqaano fa in kaana hadduu yahay aljurxu nabarku calaa cudwi tayamumi xubintii gebagabaysiga lafteedu ku yaalaaba nabarku wejigii uu ka gebagabaysan lahaa ama gacmii uu ka gebagabaysan lahaa buu nabaru ku yaalaa wajaba waxaa waajibay calayhi qofkii waxaa ku waajibay masxuhu nabarka inuu masaxo marka masxigani ma aha in nabar ahaan loo masaxayo waxaa loo masaxaya dee xubinta ah xubintii gebagabaysiga ah bituraabi uu ku masaxo ciid ma amkana yaani intii ay suurtowdo fain ixtaaja hadduu u baahdo haddaba ee aljurxu nabarkii licisaabatin buu u baahday wax lagu xidho aw lusuuqi aw lasuuqin buu u baahday lasuuqin bifatxi laam wax lagu dhajiyo waxyaaba lagu dhajiyo u baahday aw jabiiratin buu u baahday kabniin buu u baahday wajaba waxaa waajibaya caleyhi qofkii waxaa ku waajibayaa wadcuhaa waxaa nabarka lagu xidhaya iyo jabiirada iyo inuu dhigo wadcuhaa aljabiira kabniinka inuu dhigo yanaa cala ljurxi nabarka dushiisa calaa tuhrin tahaaro xaalo uu ku sugan yahay oo qofkii haddii uu jabo oo la kabaayo waa in la kabo isagoo tahaara ay u dhammaystiran tahay waayo dee hadhow talo waxaa la rabaa kabriinkaa dushiisa in la masaxaa la rabaa marka waxaa loo qiyaas qaadanayaa khufkii soo khufkii la masaxayey shardi umay ahayn inuu xidhay iyadoo tahaaro u dhammaystiranta dee almasxu cala aljabiinana khufkaa looga qiyaas qaatay soo maha markaa khufka wixii shardi u ahaa oo ah inuu tahaaro dhammaystiran ku xidhay iyadana shardi buu u noqonayaa weeye masaladaasi markaa kolley hadal baa ku sugan imaam alxarameyn oo kale weji buu sheegay can waalidi ka sheegay anu laa yajib wadcuhaa calaa tuhrin laakiin nawowi baa ka daba tego wuxuhi waa shaad waxaasi madhabku waa sida weeye ayib walaa yasturu ee wajaba waxaa waajibay calaa waadiciha kii kabniinka nabarka duldhigaayo waxaa ku waajibay allaa yastura inaanu qarin ay min asaxiix intii bad qabtay ilaa ma qeyb mooyaane ama shay mooyaane laabudda maarmitaan minhu xaggiisa aanu ka ahaan oo meesha jaban ama nabarku ku yaallo oo qura uun waxaanuu markaa duldhigayo ama uu ku xidhaayo waa inuu ku koobo waa inuu ka ilaaliyo inta bad qabta waayo inta bad qabta faralkeedu waa maydhi soo ma marka hadduu duldhiga dee maydhistii baan suurtoobahay inta bad qabta wuxuu ka isticmaali karaa oo qura inta looga baahan yahay kabniinka ama nabarkaa duubistiisa waa fiqi ka maqan dadka badankooda iyo dhakhaatiirta iyo kuwa wax kababa waxaa laga yaabaa iyadoo kabniinka iyo isqabsashada in yar ee ku filayd inuu gacanta gebigeedma wada duubo wa hada halatun arrinta waa in lagu baraarugsanaado fain khaafa haddaba hadduu baqo min nasciha waayey qofkii kabniin buu u baaday oo lagu xidhay ama wax kale waxaasi hadduu iska bixin markuu weyse u baado ama meedhasho hadduu iska bixin karo oo markuu iska bixiyona dhibaata aanay kasoo gaadhahayn dee waxa waajib ku ah inuu iska bixiyo meeshaasi uu maydho waayo iska bixinteedii hadduu ka baqo maxaa la yeelaya haddaba fa in khaafa hadduu ka baqo min nasciha bixinteeda ayuu wuxuu uga baqday darar darar la mida kii gebagabaysiga banaynayay daabitku waa kaa wajaba waxaa waajibay caleyha almasxu baa waajiba masxitaan caleyha jabiirada dusheeda uu masaxo kullihaa dhammaanteed tawkiidun lidamiir caleyha ku jira bilmaai biyo ku masxo ciid ku masixi maaye taasi waajib bay ku tahay almasxu cala aljabiira axaadiida kusoo aroortay waa daciif weeye maanay ansixin xadiidu cabdillahi bni cumar baa ka mid a ana nabiya kaana yamsaxu cala aljabaa'ir xadiidu cali baa isaguna lamida isna waa daciif aimatu lxadiid waa daciifiyiin walihada ba wuxu uhi albayhaqi almuxadith alfaqiih walaa yahbutu fi hada albaabi can nabiyi shayun wax xadiida oo in kabniinka iyo wixii nabarada ku xidhnaayo la masaxo sheegayaa oo nebiga ka sugnaaday ma jira buuri laakiin arrintani waxay ku sugnaatay awala bilqiyaasi cala almasxi cala alkhufeyn xadiidu jaabirna waxaa ku timi ana nabiya sala allahu alay wasalam amaranaa an namsaxa cala alcasaa'ib watasaakhiin casaa'ibtuna wixii lagu xidhaayey meel kamida xubnii weysada atasaakhiinna wixii lugaha markaa lagu asturo saxaabada rasuulkana almasxu cala aljabaa'ir waa ka sugnaaday ibnu cumar tawadaa wa kafuhu macsuuba u weysaystay iyadoo kafkiisaasi uu duuban yahay famasaxa calayha wa cala alcisaabati wa gasala maa siwa dalika intii badqabtana waa maydhay meesha ay wax ku xidhnaayeenna dushuu ka masaxay bayhaqi baa wariyey fi sunan alkubraa waana saxiix buu yihi waana sidaasuu u sheegay waayahay markaa sidaasi ku daa iyada waxyaabo kala raacaya waa soo wadaa halkan muxuu yihi kulliha dhammaanteed waa in wada masaxo marka maxay khilaaftay waxay khilaaftay almasx al khufeyn oo khufka isaga khutuutan baaba la yidhi ayaa fiican inuu masaxo soo maa waajib ma aha inuu wada masaxo laakiin jabiiradii kabniinkii wixii la mid ahaa nabarada ku xidhnaa wuxuu yihi waa inuu wada masaxo masxiga uu ku caam yeelo waayo labadu maxay ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin almasxu cala aljabiirati waa masxuna ubiixa lidaruura waa masixitaan daruuro awgeed loo baneeyey marka tayamumkii buu la mid yahay wamaa ubiixa lidaruurati yajibu fiihi tacmiimu ama tayamum ha noqdo ama jabiire ha noqdo ama lasuuq ha noqdee wladii ubiixa lilxaaja laa yajibu fiihi dalika wixii xaaje awgeedu loo baneeyey sida almasxu cala khufeynkii oo kale waajib ma aha in waxa weeyaan masixitaanka lagu caam yeelo maxaa u raacaya meeshii waa masaxaya baa la dhi maxaa u raacaya maca gasli saxiixi maca wujuubi gasli saxiix inta bad qabta maydhisteedu waajibis ay waajibaysa iyadoo lala qabo watayamumi e maca wujuubi tayamumi gebagabaysi waajibitaankii xaalo lala qabo yani can iljurxi buu ka gebagabaysanaya kamaa taqadama sidii soo hormartay fain kaanat hadday tahay aljiraaxatu nabarku fii gayri cudwi tayamumi xubintii gebagabaysiga mid aanan mid ku yaala lam yajib ma waajibinay caleyhi masxo inuu ku masaxo bituraabin inuu ku masaxo marka halkan u fiirso nabarkii hadduu furan yahay laba arrimood unbaa waajibayay soo maaha ariga koowaad oo inta bad qabta inuu maydho nabarkaana inuu u gebagabaysto waayo nabarkii waa daboolan yahay arrintu waa kordhaysaa saddexaa markaa waajibaya inta bad qabta inuu maydho daboolkaa dushiisana inuu masaxo iyo inuu gebagabaysto waa inta bad qabta haddee asalkeeda ay baaqi ku tahay daboolka dushiisa waxaa loo masaxayana sheegno waxaynu nihi khufki baa loo qiyaas qaadanayaa gebagabaysigu muxuu ahaa waxay u kayimi isagu dee in bad qabtaa jirta in bad qabta oo iyaduna meesha kula daboolan soo maaha ila nabarkii un laguma simi kara gaarahaan markay jabiire kabnin ay tahay halkii intii jabnayd oo qura laguma sumi laguma simi kara sida qaalibkaa in bad qabtana waxay noqonaysaa in lala xidho soo maaha si halkaa jabina ay isu qabsato dee intaasaa loo gebagabaysanaya waa yahay wuxuu ihi fain araada hadduu doono kii gebagabaystay xanuun awgii u gebagabaystay waxyaabaha la macnaa xanuunka sida nabaradii oo kale an yusalliya inuu tukado fardan faral faralkaasoo aakhare kale lam yucid kusoo celin maayo aljunubu kii junubka ahaa guslan maydhasho kusoo celin maayo inta bad qabta u maydho waayo inta bad qabta faralkeedu waa maydhis maydhistina dee kamay jabin soo maa marka waa meedhisteed waa ku shaqayn kartaa iyadu wakada sidaasoo kale weeye almuxdithu oo intii bad qabtay uu maydhay hadduu doono faral kale inuu tukado wayse jabna aanu ku dhicin iyada ku soo celin maayo oo sabab loogu soo celiyaa ma jirto wa qiila waxaa la yihi yaksil wuu maydhayaa maa bacda caliilihi xubintaa bugta xubnaha ka dambeeya ayuu maydhaya sidaasaa la yidhi markaa taa waa daciifiyada saad aragto macnaa inta xubni baa laba loo qaybinayaayo xubintaa bugta xubno ka horeeya iyo kuwa ka dambeeya kuwa ka horeeyaga maydhistoodii mar haddaanu weyse jabin waxba kusoo celin maayo laakiin kuwa ka dambeeyaga waa maydhayaa baa la yidhi maydhistoodii uu kusoo celinaya xataa haddaanu weyse jabin oo faral labaad uu doonaya inuu tukado muracaatan litartiibi bay ka wadaan tartiibtii baa la ilaalinaya wain wadaca haddaba hadduu dhigo ee asaatira wixii nabarka qarinayay bilaa tuhurin tahaaro la-aanteed uu dhigo wajaba calayhi nascu marka waajib bay ku noqonaysaa inuu iska bixiyo waayo shardigii baa maqan waa haddaanu darar ka baqin fain khaafa hadduu baqa haddaba oo min nascihi bixintiisa iyo siibistiisa uga baqo dararkaa la sheegay facala wuxuu samayn doonaa maa taqadama waxaa soo hormaray un dee xal kale ma jiro oo dararkiina in la dafciyaa waajiba waxaa soo hormarayo maxay inta bad qabtana waa maydhi jabiirada iyo waxaa nabarka dul yaalana waa masixi doonaa waanu gebagabaysan doonaa wa huwa isagu ay fii hadi lxaala xaaladda kabniinkii iyo waxyaabihi lamidka ahaa uu isku xidhay isagoon dahaaro dhammaystiran qabin inuu bixiyaana ay suurtoobido darar uu ka dhalanayo aathimun wey waa mid dembaabo way waajib uu ka tago waajibku muxuu ahaa inuu isku xidho isagoo dahaaro dhammaystiran qaba saas ayay waajibku ahay wayuciidu xiinaydin markaa yuciid uu kusoo celinaya asalaat salaaddii uu kusoo celinaya salaadii uu tukaday oo dhan dib buu ugu soo celinaya walaa yuciidu kusoo celin maayo asalaat salaaddii in wadaca hadduu dhigay asaatira calaa tuhurin tahaaro dhammaystiran isagoo qaba walam yakun aanu ahayn saatirku fii acdaai tayamumi xubnihii gebagabaysiga mid saaran kusoo celin maayo waayo xubnihii gebagabaysiga haddii uu saaran yahay waa ku soo celinaya weyi muطlaqan waayo dee bedelkiiba mudelminuga labadiba waa maqayin oo gacantii uu ku gabagaba ka gebagabaysan lahaa ayaa xidhan gebigeedu ah marka maydhisina ma suurtoobin umana u gebagabayn marka labadiba waa maqayin markaa salaaddii inuu kusoo celiyaa bay noqonaysaa waana arrin naadira weyi walaa yuciidu kusoo celmaya salaad salaadii man tayamama kii gebagabaysta limaradin xanuun awgii u gebagabaystay aw jurxin ama nabar awgii bilaa saatirin nabarkaasi oo aana waxba dul oolin ama musaafir ha noqdo ama muqiim ha noqdo lianna hada min alacdaari alcaama walaysa min alacdaari anaadira cudurdaarka loo gebagabaystay hadduu yahay cudurdaar naadira salaada waa lagu soo celinayaa bay leeyihin hadduu yahay cudurdaar caama oo yaktur wuquucuhu dhicistiisu ay badantahy sida xanuunkii oo kale iyo safarkii iyo lagu soo celin maayo salaaddii gebagabaysigaa lagu tukaday sida saxdiina waxay tahay salaad kastoo gebagabaysi lagu soo tukaday mahmaa kaana lagu soo celin maayo waana weji madhabka laftiisa ku jiro meel fog ka doori mayno liannahu facala wadiifat alwakti waktigaa wixii waajib ku ah buu qofku sameeyey waman facala wadiifat alwaqti saqata canhu lwaajibu wa bari'at dimatuhu waktigaa la taagan yahay shaqadii u taalle ilaahay u diray qofka sameeya waajibki waa ka dhacay dimadiisuna beri bay noqotay wuxuu ugu soo celiyaa markaa ma jirto markaa taasuu wax ka soo reebay wuxuu hi ilaa man min mid mooyaane bijurxii nabarkiisa uu ku sugayo damun dhiig dhiiggaasoo kaiirun fara badan wayukhaafu xaal yukhaafu laga baqanayo min gaslihi nabarkii la maydho fa yuciidu kaasi waa ku soo celinayaa lianna hada min alacdaari naadira qofku inuu xanuunsado inuu nabar gaadho cudurdaar naadira kaasi maaha waa caam laakiin nabarkii inuu dhiig badani ka socdo uun waa cudurdaar naadira wey markaa cudurdaarka naadirka oo dhanna haddii loo gebagabayso salaadii lagu tukaday gebagabaysigaa lagu soo celinayaa bay leeyihin walow khaafa hadduu baqdo min shidati lbardi buu ka baqday qabowga daraantiisa awgii maradan xanuun buu ka baqday mima taqadama xanuunada ama ashyaada hore loo soo sheegay ka mid a yaani xanuun sifadii lasoo sheegay leh oo ina ina inay xubni goodo ama manfacadeedi meesha ka baxdo amaba se bogsashadii dib ay u dhacdo ama alam shadiida uu ka dareemo amaba se xubin muuqata foolxumo uu kaga tago mima taqadama taas u ujeeda xaggaa dambe ula noqo walam yaqdir waxaa lam yaqdir wuxuu ka baqday xaal aanu awoodin calaa taskhiin ilmaai biyihii inuu kululeeyo oo biyi wuxuu ku kululeeyoba ma hayo wa tadfiati cudwin e walam yaqdir aanu awoodin tadfiati cudwin yacanaa xubin xubnihiisa ka mid ah oo biyaha qabo uu ku isticmaalay inuu dugsiyo labadaa shardi markaa ayuu tayamum ugu banaanaanaya wuxu uhi tayamama waa gebagabaysan oo waa caada waanu kusoo celin doonaa waayo waa cudurdaar naadira bay leeyihin markaa qofkii qabow ka baqay oo is yidhi qabowgan xanuun baad ka qaadi doontaa xanuunkaasoo sifadii hore loo soo sheegay leh laba shardi buu gebagabaysi ugu banaanaanaya shardi kood wuxuu biyo wuxuu ku kulleeyo inaanu haysan hadduu haysto wuxuu biyo ku kulleeyo ha gebagabaysi uma banaanaanayo shardiga labaadna wuxuu yahay biyihii qabooba hadduu isticmaalo uu helayo wuxuu dugsado markiiba qabowgii ka biiya markaana gebagabaysi u banaanaan maayo waman faqada markaa mujarad tacallum bibardi lmaa gebagabaysi kugu banaanaan maayo la soco sheekhow qaydkaasi maradan mima taqadama la soco biyaha dabagoodii un baan ka baqanaya he maxaa ka dambeeya xanuun miyaad ka qaadaysaa ma xoog baan ahay oo weyd maahi biyuu markiiba gelayaan feedhaan leeyaa iskaga celiyo miyaad ka baqanaysaa inaad xubin weydo maya manfacadeedii maya alam shadiida miyaad ka baqanaysaa xanuun daran maya miyaad ka baqanaysaa xanuunku hayo bogsashadiisu dib inay u dhacdo maya biyahaasi xubnahaaga muuqdo foolxumo xun inay kaga tagaan miyaad ka baqanaysaa maya dee qabow qura markaa aad dareemayso gebagabaysi kugu banaanaan maya sheekhu waman faqada qofka waaye maaan biyu waaye wa turaaban ciidna waa waaye faaqidu tuhuurayn baa la idhaha labadii shay lagu tahaaro qadan labadii midnaba ma hayo muxuu yeelaya kaas wajaba waxaa waajibay caleyh isaga waxaa ku waajibay an yusaliya inuu tukado alfarda faralkii waxdahu xaalo faralkaasi kelida uu yahay bigayri naflin raatibo iyo sunno kaloo tan sunno kaloo dhan u dhowaan maayo muaqat iyo ayru muaqat wakadalika wax allaale iyo wixii kale ahaaro la-aantu ay mancin jirtay u dhowaan maayo sida masu lmusxaf iyo xamlu lmusxaf iyo almukhu fi lmasjid iyo qira'at lqur'an wixii doora lasoo sheegay o dhan u dhowaan maayo oo maxaa u daliila qofkaa biyo iyo ciidba waa inuu sidiisaa ku tukanayo dee waxaa u daliila fataqu llah ma statactum qofka laba shay baa la amray tahaaro iyo salaad tahaaradii waa kari waaye oo aaladeediiba ma hayo laakiin salaadii buu karaa dee almaysuuru laa yasqut bilmacsuur idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma statactum nebigu wuxuu ku amray salaad iyo tahaaro waxaanu kuhi waxaan ku amro waxaad awooddo kala kaalay salaadii baad awoodda tahaaradii ma awoodid waa iska dhacaysa saxaabadan waa ka dhacday arrintaani se bukhaari saxiixa ku wariyey markii ay kuushu caaisho ka luntay radia allahu canha ee raadinteedii lagu habsaamay aayaadka gebagabaysiguna may soo degin saxaabadii qaar baa markaa tukaday biyana lama hayn waxay tukadeen iyadoo aanay gebagabaysina maba jirin dee biyana mabay haynba soodii bay ku tukadeen salaadaa ma ku soo celinayaa wa yuciidu waa soo celinayaa buu hi tilka sala alwaaqica maca faqdihima oo muxuu haddaa ka tukanaya aduu hadhow kusoo celinaya xurmada waktigumaa la ilaalinayaa bay leeyihi waktiga xurmadiisa sida saxdiina waxay tahay kusoo celini ma jirto marka wixii waajib ku ahaa buu sameeyey saasaanay dimadiisu beri ku noqotay kusoo celintu haddaba shuruud bay leedahay goormu kusoo celinaya idaa wajada lmaa waa hadduu biyo helo aw ituraab ama ciid uu helo xayu meel buu ka helay ciid yusqitu uu ridaayo atayamumu gebagabaysigu alicaadata uu ridaayo salaad kusoo celin yani hadduu biyo helo waa kusoo celinaya khalaas haddii ciid uu helona waxaa la eegaya hadduu gebagabaysto gebagabaysigaasi oo salaadaa uu marlabaad ku tukado sidaa ma kaga dhacaysa mise haddana mar kale inuu kusoo celiyaabuu baahanaya hadday sidaa kaga dhacayso gebagabaysigaasi mid salaada ka ridaayo uu yahay intuu gebagabaystaabu ku celinayaa saasay salaadaasi kaga dhacday gebagabaysigu haddaanu salaaddii ka ridahayna kolleyba ay noqonayso inuu haddana mar kale ku celiyo markaa kusoo celin maayo gebagabaysigaa kusoo celin maayo haddaba gebagabaysigii halkaa waxaynu ka fahnay inuu uqaybsamo tayamumun oo yusqitu licaadata iyo tayamumun laa yusqitu licaadata gebagabaysi salaada kusoo celinteedii qofka ka ridaaya iyo midaan ka ridahayn hore waxbaynu usoo yaro aragnaayoo xagga xanuunadii iyo acdaartaa kale waynagii nidhi waa naadir iyo caam oo haddii cudurdaarka loo gebagabaysta uu yahay mid naadira naadirkii waxaa ka mid ah in isagoo xaadira biyo uu waayo salaaddii uu ku soo celinayaa uu gebagabaysigaa ku tukaday hadduu cudurdaarku caam yahay oo yakhur wuquucu dhicistiisu ay badan tahay waxaa ka mida isagoo musaafiru biyo waaye salaaddii gebagabaysiga uu ku tukaday kusoo celin maayo falaa yuciidu salaata salaaddii kusoo celin maayo idaa wajada hadduu helo turaaban biyo filxadari uu ka helo waayo atayamumu fi lxadari laa yusqitu licaada qofki isagoon musaafir ahayn oo xaadira hadduu biyo waayo oo uu gebagabayso salaada kusoo celinteedii ka dhici mayso lianna faqda almaai fi lxadari naadirun waayo qofku isagoo oo aan musaafir ahayn oo deegaankiisii jooga biyo inuu waayaa waa arrin naadira wa waajibaatuhu halkaa wuxuu ku dhameeyey shuruudiisii asbaab alcajzigii baa u dambeeyey halkaasuu kaga faaruqay halkan wuxuu ka gudagelaya waajibaadkii waajibaadkana arkaantii baa looga jeeda tusamaa waajibaat tusamaa furuudan wa tusamaa arkaanan waana isku mid wa waajibaatu gabagabaysiga waajibaadkiisu sabcatun toddoba weeye culimada qaarna waa shan bay idhaahdaan qolooyinka shan yidhi labay meesha ka saareen qolooyinka toddoba yidhi labadaasay ku dareen oo labadu waa maxay waa turaab ciidda lafteedii baa rukun laga dhigay ciidda lafteedii ayaa rukun laga dhigay waayo oo baabulwuduu markaynu marayno biyaha laftooda maxaa arkaanta loogu dari waaya maxay u kala duwan yihiin alqiyaasu waa cadamu caddi turaabi ruknan qawaaciddu waxay keensanaysaa ciidda lafteeda inaan lagu darin arkaanu tayamum sida aan biyahaba loogu darin arkaanulwuduu rukunka kalena wuxuu yahay waa alqasdu almuxaqaqu waa inuu si xaqiiqaa ugu qasdiyo linaqli oo qasdiga laftiisii bay rukun ka dhigayaanoo fatayamamuu macnaheedu waa u qasdiya soo ma naqligii oo ah soo qaadistii ciiddana rukun kale ka dhigayaan qolooyinka yidhi arkaanu tayamum waa khamsana labadaasay reebeen oo waxay yidhaahdeen turaabku rukun ma noqon kara in naga reebsaane biyuhuba rukun aanay waysada ugu ahayn ee aale ay u yihiin naqligana waxay yidhahdeen inaga reebo waxaan u jeeda qasdiga wa yatadamanuhu annaqlu mar haddii ciid lasoo naqliyo dhulka laga soo qaaday dee naqlintaasi ayaa koobsanaysa qasdigii isaguna halkaasu inoogu aasanya bay yidhahdeen walihada bay khamse ka dhigeen waa yahay alawalu ka koobaad ee min alarkaani sabcati xaale u ka mid yaha aniyatu niyadii weeye waa niyeysigii oo nabigu wuxu uhi inama alacmaalu binniyaat wa inama likulli mriin maa nawa hadda waysada markaynu maraynay niyadu qaabkay u dhacaysaa baa la sheegay soo maaha gebagabaysiga niyeysigiisu siduu u dhacaya fa yanwi wuxuu niyeysanayaa almutayamimuka gebagabaysanaya istibaaxata fardi salaa salaad faral teeda faralka ah inuu xalaashado ayuu niyeysanaya aw istibaaxata muftaqirin ama mid u baahan maxay u baahan ila ila tayamumi gebagabaysiga u baahan xalaashigii buu niyeysanaya ila ahaarati baa qoran ila tayamum ay qoran ayib ila ahaar ahaaro u baahan waa isku midun sida tawaafka iyo masul musxaf iyo xamlu iyo sujuudu tilaawa iyo sujuudu shukri kuwii hore inoo soo maray sidaasuu niyeysanaya marka macnuhu wuxuu ku urura istibaaxu niyeysanaya ama istibaaxatu fardi sala ha noqdo ama istibaaxata amrin muftaqirin ila ahaarati ha noqde kuwii kalaa ahaaradu shardiga ahayd marka ma niyeysanayo ahaaro oo hadduu gebagabaysigii ahaaro u niyeysto ma ansaxaay waayo gebagabaysigu waxay leeyihin waa mubiix wixii ahaaro u baahnaa un baa lagu yaro xalaashadaa laakiin isaga laftiisu ahaaro maaha masaladana hore inuga hadallo waxaynu nidhi waa mukhaalifatu lilqur'aani wasunna sida aimadu yidhahdeen ka sheikh lislaam ibnu taymiya qur-aanka iyo sunnahaba waxa ku cad gebagabaysigu ahaaro inuu yahay laakiin ahaarada kale muxuu kaga duwan yahy waa ahaaro muaqato wakti bay shaqaynaysaa inta biyihii la weysan yahay ama isticmaalkoodii caajis laga yahay ayuunbay shaqaynaysaa walaa takfi kuma fila buhi niyatu rafci lxadathi xadath rafcintii niyeysadkii kuma fila ama inuu niyeysto maalan waayo dee tayamumkii ma rafcinaya bay leeyihin soo ma inaguna muwaaqatan buu u rafcinaya baynu leenahay ilaa biyihii la helaya ama isticmaalkoodi uu suurtooba ana saa qur-aanka iyo sunaaba ku cad atayamum almafruuda saas oo kale hadduu hadduu niyeysto gebagabaysi faralana kuma fila fain tayamama hadaba hadduu u gebagabaysto lifardin wajaba waxaa waajibay caley niyat lfardiyati faralnimo niyeysigii baa ku waajibay marka gebagabaysi farala inuu niyeysto looma jeeda la soco fardiyatu tayamum looma jeedo ee maxaa loo jeedaa fardiyatu salaa salaada u gebagabaysanayo faralnimadeeda inuu niyeysto mar hadduu faral u gebagabaysanayo laa tacyiinu ay laa yajibu caleyh kuma waajibayo tacyiinuhu faralkaa inuu cayimo oo yidhaahdo duhur ama casar ama maqrib ama cisho ama subax waayo waxaynu sheegnay tayamumka shuruuddiisa inaanay ka mid ahayn darsigii xalay baynu ku sheegnay tacyiinu salaa alatii yatayamamu lahaa salaada u gebagabaysanaya inuu cayimo shuruuddii ka mid maaha walihaada gebagabaysi uu salaad u gebagabaystay ayaa haddaanu taa ku tukan mid kale uu ku tukan karaa sidaynu darsigii xalay ku aragnay balna waa wuxuu niyoonayaa an yastabiixa inuu xalaashado farda duhri duhur faralkii bal low nawaadhe hadduu niyoodo farda duhri ee istibaaxata fardi duhri duhur faralkii banaysiga hadduu niyoodo istibaaxa wuxuu ku banaysan bihi gebagabaysigaa alcasra buu ku banaysan oo haddaanu duhur ku tukan casr waa iskaga tukan karaa oo tacyiinku shardi maaha falow nawaa hadduu niyoodo haddaba fardan faral buu u niyooday inuu ku xalaashado gebagabaysigan iyo wa naflan sunne aw janaasatan buu niyooday aw salaata ama salaadun buu niyooday markaa ta hore falow nawaa fardan wanaflan ey istibaaxahumaa labadoodaba waa ku xalaashanaya faral iyo sunnu wada niyooday faralkana waa ku xalaashanaya gebagabaysiga sunnana waa ku xalaashanaya oo hadduu xataa faral u niyoodo sunno waa ku xalaashan karaa oo sunnuhu isagu uma baahno gebagabaysi gooniya awna ama wuxuu niyooday markuu gebagabaysanayay janaasatan ee istibaaxata janaazatin salaata janaazatin istibaaxata salaati janaazatin aw salaata ama salaad inuu ku xalaashadaa buu niyooday oo wuu itlaaqay faralnimo iyo sunnanimo iyo waxaa midna niyada kuma qaban lam ystabix lfarda allah mustacaan tasxiifku xum ah kitaabkaygu wuxuu qoraya haddaan idiin sheego waad yaabi doontaan lam yastanji lfarda buu qoraya lam yastabix saasay noqota waayahay lam yastabix lfarda faral kuma xalaashan karo gebagabaysigaah gebagabaysigee waa kii uu markaa u niyooday maala nafli qura sunno qura ayuu u niyooday faral kuma xalaashan karo oo alfardu aslun linafli faralku asal buu u yahay nafliga ama sunnaha marka iminka haddii la idhahdo gebagabaysiga uu sunno u niyoostay buu faral ku xalaashanayaa saara alfardu farcan wanaflu aslan kaasina waa qalbi aan sax ahayn wakadalika gebagabaysigu u gebagabaystay salaatu janaaza salaad farala kuma xalaashan karo xataa haddaanu iyada ku tukan waayo salaatu ljanaasa waa fardu kifaaya furuudulkifaayana waxa ay shabahdaa nawaafisha sunayaasha ayay shabahdaa waayo yajuusu tarkuhaa hadday cidi samaysadaad waad iska dayn kartaa sooma marka xaggaa sunii bay ka shabahda waayay suurada saddexaad u kaalay gebagabaysigan salaadunbu u niyooday waar salaadeebaad u niyoota wallahi garan maayo salaadun baa niyooday faralla niyada kuma qaban sunnada niyada kuma qaban salaad farala kuma xalaashan kara ha lilahdi bilaxwad waayo waxaa dhici karta inay niyadiisu u badnayd sunne oo faralku niyadiisa uu ka fogaa markaa cibaado ilaashigi muxuu ku jiraa in la qalliboo la rajaxo dhinacaa inaan faral aanu niyeysan mar haddaanu faral niyeysanna dee faral kuma tukan karo aw awnaw ama wuxuu niyooday fardan faral quru niyooday falahu waxaa u bannaan ay macahu faralkaa maciisa annaflu baa u bannaan munfaridan xaalo nafligaasi uu yahay mid gooni ah maxay gooni ka can ilfardi faralki wakadaa sidaasoo kale lahu waxaa u bannaan annaflu sunnihiibaa u bannaan qablow sunnahaasi xaalo faralka uu ka horeeyo wa bacdow iyo xaalo uu ka dambeeyo marka haddii uu faral niyoodo oo gebagabaysiga faral u niyoodo sunno oo dhan waa ku tukan karaa sunno aan faralba la socona iska madax bannaan ha noqdo mid faral la socda ha noqdo ka horeeya ama ka dambeeya fi lwaqti buu sunno ku tukan karaa gebagabaysigii faral u niyooday inta waktigu joogo bacdahu yanaa faralka dabadi xaalo u dhacay markaa waktigii wabacdahu baan filaya sooma wabadahu saas bacdahu quri qoriya iyo wabacdahu faralkii uu gebagabaystay waktigiisii oo jooga ayuu gebagabaysigaa sunno ku tukan karaa faralkii uu gebagabaystay oo waktigiisu baxayna gebagabaysigaa sunno wuu ku tukan karaa oo shardi uma aha arrinkaasi in faralkaa uu gebagabaystay waktigiisi uu joogo waxa shardi o ahun dee gebagabaysigaasi inaanu jabin wayajibu waxaa waajibaya qarnuhaa niyada in lala xidhiiyo binaqli in lala xidhiidhiyo ciidda soo qaadisteeda waa in lala xidhiidhiyo waayo naqligu waa awalu arkaani atayamum gebagabaysiga arkaantiisa waa ka u horeeya oo qasdigii mey soo soo ti isagana arkaanta lagu daray waan isagaaba ku dari doonan doona qasdu turaabi oo rugun ka dhigi doona markaa qasdigaa naqliga ka horeeya soo maaha markaa muxuu odhan waayey niyadii waa in qasdiga lala xidhiiyo ile qasdiga arkaantii u horeeye wuxuu odhan waayey liana alqasda laysa maqsuudan lidaatihi qasdigu wax sidiisa loo doonaya maaha waa maqsuud ligayrihi oo ciid soo raristaasunbaa loo sii marayaa walihaada waa ka daciifsan yahay arkaanta kale arkaanta kale waa ka daciifsan yahay walihaada waa inaga nidhida culimada qaarkood arkaanta way ka rabaanba isaga wayajibu waxaa waajibaya istidaamatuhaa baa waajibaysa niyadii in la daa'imsiiyo ilaa masxi shayn shay masixitaanka ilaa laga gaadhayo shaygaasi oo min alweji wejiga ka mida niyadu waa inay xaadir ahaato oo aanu qalbigiisu niyadii ka jeesan oo haddii tusaale ahaan markuu ciidda soo qaadayey niyadii iyo ciid qaadistii ayuu isku xidhiidhiyey waayo ciiddii markuu soo qaatay bay niyadiisii jeesatay oo tayamumkii ay ka jeesatay isagoon masixitaanka wejiga weli aan gaadhin niyadaasi shaqayn mayso oo maxay u shaqayn weyday waxay u shaqayn weyday arkaantan baa horena waanu sheegay arkaanu tayum baa waxay uqaybistaa maqsuud iyo hayru maqsuud marka qasdigu maqsuud maaha waxaa loo sii maraa naqliga naqliga laftiisuna maqsuud maaha waxa maqsuudkii waa masxiga masxu lwajhi walyadayn walihaada niyadu waa inay joogto arkaanta maqsuudka ka u horeeya ilaa laga gaadhayo ka u horeeyana waa maxay waa masxu lwajhi athani shardiga labaad rukunka labaad iyo wathaalidu ka saddexaad qastu turaabi ciiddii u qastinteeda weeye wa naqluhu markaa dee qasdiga fatayamamuuda ayay u daliishadeen laakiin naqliga ayaabuu ka laasimayaa baynu nidhi naqliguna waa ariiqu tayamum oo dee maxaa lagu gebagabaysan haddaan ciid ba lasoo qaadin falaw kaana haddii uu saaraya masaa'il ka farcamisuu sheegay calaa wajhi wejigiisa turaabun ciidi oo fa masaxa uu masaxo bihi ciidda uu ku masaxo wejigiiyo labadii gacmood aw alqathu ama ay soo tuurto alriixu dabayshi caleyh isaga ay kusoo tuurto oo fa masaxa uu masaxo bihi ciiddaasi ay dabayshu soo tuurtay yacni alwajha walyadayn lam yakfi arrinkaasi kuma filla waayo maxaa maqan rukunkii qasdigaa maqan oo lam yaqsid ituraaba binaqli ciiddaa inuu soo naqlisto uma qasdin ee waxaa soo naqlisay waxa weeyaan dabayshaas ayaa soo naqlisay walow amara buuhi hadduu amre hayrahu cid aan isaga ahayn xataa yumamimahu ay fa yumamimahu oo xataadu waa faada sabiyadati la macno ahayd arrintaas sababteed dabeetana u gebagabeeyo amarkaas sababtii ayuu u gebagabeeyey jaaza arrinkaasi waa banaanye yacni walow qaadiran ba ha noqde wain kaana haba noqde qaadiran mid awooda yani inuu isaga laftiisu gebagabaysto cala aladhari cala alqowli ladhari oo ficilkaa laysu idmay ayaa maqaama ficlihi la joojinayaa bay yidhahdeen ficilkaa uu idmay ayaa maqaama ficlihi la joojinaya cala ladharida waxaynu ka fahnay masalada inuu khilaaf ku jiro soo maha oo adharka maxaa muqaabil ah daahir baa muqaabilu ah aqwaasha shaafici baana adhar iyo daahir iyo lagu isticmaalaa alraabicu walkhaamisu masxu wejhi wejigiisa waa inuu masaxiyo wayaday labadiisa gacmood maa maca mirfaqey isagoo labada suxulla la masaxaaya famsaxuu biwujuuhikum waaydiikum minhu marka mirfaqana xaggee laga keenay axaadiida qaar buu ku soo arooray in mirfaqa waxa weeyaan la masaxaa oo aan kafka un aan lagu ekaysan laakiin axaadiidaasi waa daciif axaadiida saxiixiina waxay tilmaamaysaa in iyaduun la masaxo yadna haddii la idlaaqo waa kafkan oo marka la rabo intaa in ka badan waa ta la qayday waa aydiyakum ila lmaraafiqi la yidhi oo haddii iyada ay ku dhacayso ilaa mirfaqa iyadoo la idlaaqay qaydkaa ila lmaraafiqi looma baahdin marka iyad marka la idlaaqo intanunbay ku dhacdaa marka xadiidu camaar ibni yaasir ayaa daliil cado oo tusinaya hal mar inuu masaxaa inuu masaxo kafka kafeynka inay ku filan tahay walihaadaaba fuqaha shaaficiya qaarkood sidaasi waxa weeyaan ay yidhaahdeen iyagoo xadiidu camaar waxa weeyaan ka duulay ma la masixi karaa ilaa mirfaqa ha waa la masixi karaa laakiin waajib maaha kafka ayaa ku filan in la masixi karo maxaa u daliila habata dalika can الصaxaaba min gayri inkaarin saxaabada qaar bay ka sugnaatay iyadoo kuwa kalena aanay diidin asaadisu atartiibu weeye waa in sidaa u kala horreeya loo kala horraysiyo wejiga la horraysiyo kadibna gacmaha sidii waysada oo kale xataa haddii waxaa laga gebagabaysanaya xadath akbar uu yahay asaabicu kownuhu aanshihiisa weeyaan uu yahay tayamumkii bidarbatayni xaasilan mid ku xaasilay bidarbatayni ku xaasilay laba jeer oo gacmihii dhulka lagu dhuftay wadarbatu lilwajhi wadarbatu lilyadayni xadiidka xaakim warinaya ee arrintaasi ku xusan tahay xadiidkaasina waa daciif xadiidu camaar oo saxiixiina darba waaxida ayuunbuu sheegay darbatun oo lilwajhi wejigii usugan wa darbatun oo lilyadayni usugan waqiila waxa la yidhi in amkana haddii ay suurtowdo xusuulu tayamumi gebagabaysigu inuu xaasilo bidarbatin uu ku xaasilo hal maroo uu ku dhuftay gacmihii ciidda kafa arrintaas waa ku filanta taas say ku suurtoobaysaa hal mar hadduu ku dhufto wejigii uu ku masaxo gacmihii maxaa u hadhay waxay ku suurtoobaysaa bay yidhaahdeen in uu maro dhulka ku dhufsado gacmu shardi maa ciidda in lasoo qaadun baa la doonayaa maruu soo qaato dhulkii ku dhufta maradu ciidda waxay usoo qaadaysa gacmu usoo qaadayaan si ka badan soo maa ama waabay ballaadhan tahaybo qaybtaasoo marada ka midana wejigu ku masaxay qaybtii kalena gacmuhu ula hadha marka suuradaasoo kale ayay ku tusaaleyaan marka darba waaxida ay ku filan tahay taasoo kale tusaale uga dhigaan walaa yajibu waajibi maaya buu yidhi ee fii masxi lwajhi walyadayn iisaalu turaabi ciiddii in la gaadhsiiyo baatina shacrin tima hoostood shacrigaasi oo khafiifina shacrigaasi oo nabata soo baxay halkee ka soo baxay maweji miyuu kuu qoraya soo inu qadaraawn calal weji ka soo baxay waay wejiga ka soo baxay oo halkan gebagabaysigu weysadii buu ku khilaafsanyay waysada markaynu maraynay shacrulweji timaha ku yaalla wejiga labaa loo qeybiyey khafiif iyo kafiif hadday khafiif yihiin oo diirka ka hooseeya qofkan kula fadhiyo kula sheekaysanaya oo arkaya waajibku muxuu ahaa in la maydho camalan bilaaya faghsiluu wujuuhakum maydhistina waa suurtagal min gayri mashaqatin walaa sucuubatin haddii ay timaha wejiga ku yaalla badan yihiinna waajibku muxuu ahaa in daahirka ghaslu daahiri dusha un in laga maydho soo maha laakiin gebagabaysiga isagu waa ka duwan yahay oo la odhan maayo timaha wejiga ku yaalla hadday khafiif yihiin ciiddii timaha guntooda ha la geliyo oo diirka ka hooseeya ha lagu masaxo la odhan maayo way arrintaa cusri baa ku jira hadday timuhu badan yihiinna dee kaba sii daran khafiifkii waa sida la yidhi wa sunanuhu buuhi gebagabaysiga sunayaashiisu atasmiyatu weeye ay fii awalihi in bisinka awalkiisa lala yimaado bismillah la dha taqdiimu yamiini midigtiisii inuu horaysiiyo qofkii gebagabaysanayay calaa yasaari uu ka horaysiiyo wa masxi calaa wajihi inuu wejiga xaggiisa sare masixitaankiisa horaysiiyo oo calaa asfali uu ka horaysiiyo sunayaashay ka mid tahay sidii waysadaba wa fii masxi lyadi gacanta markuu masaxayo dacu oo masale adag taasi oo u baahan nashaad bay u baahan tahay taasi halkaasaynu ku joojin wallahu aclam wsala allah calaa nabiyina mxamed wala alih wasaxbi waslama tasliima kaiira